ehelada kalluumaysato soomaaliyeed oo xeebaha muqdisho ka baxay muddo ka badan shan bilood ka hor islamarkaana la sheegay in ay xeebaha sirilanka ku gaareen si habow ah ayaa dalbanaya in si deg deg ah loo sii daayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa kalluumaysatadaasi iyo eheladaba waxa oo la hadlay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho ehelada qaar ka mida dhallinyaro kalluumaysato ah oo ku xayiran dalka sirilanka kuwaasoo lix bilood ka hor lagu waayey xeebaha soomaaliya xilli ay howlo jillaabasho kalluumaysi ku guda jireen ayaa dalbanaya in gacan laga siiyo sidii ubadkooda dalka dib loogu soo celin lahaa dhallinyaradan oo ay tiradoodu gaarayso afar qof ayaa saddexdii bishii mey ee sanadkan ka anbabaxay xeebta liido iyaga iyo laba dooyood oo ay wateen waxaana muddo afar bil ku siman ay heehaabayeen gudaha badda halkaasoo markii dambe ay gurmad kaga heleen ciidamada badda ee sirilanka oo geeyey dalkaasi guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dankulmis nabadoon xaaji kamaal maki aweys ayaa ugu horreyn v o a uga waramay qaabkii lagu waayey dhalinyaradan doonta shan bisha shanaad ay dhuntay xagaayga biyihii sare ugeliinka oo xagaayga biyaha markii oo shan iyo toban iyo shan meel ay dheeftay amba labaatan meel ay dheeftid biyihi sare u galayn oo xagga hoobada oo hajiro biyahaasay galeen doontina waa halaawda roobna waa ku yimid badda marka hore ayadaa mugdi eebro marka gudaha ugu jirta haddii roob oo kugu darsoomo amba xagaayga duufaamadiisa ay kugu darsoomaan cillad waxaa imaanaysa in magaalada atoosi weyso haddana iyaga intay naga maqan yihiin muddo lix bilood waaye bisha shanaad ay naga dhumeen sirlankay ku sugan yihiin xeray hadda ay ku xeraysan yihiin oo sirlanka ku taallo wasaaradda kalluumaysigaan u marnay waxaan u marnay gudoomiyaha kalluumaysatada soomaaliyeed qaranka ee xasan maxamed rooble wasaaradda kalluumaysiga agaasimaheeda guud aan la xiriirnay intaas wada shaqayn fiicnaana dhex martay laakiin waxaa un hadda taagan sida lagu keeni lahay oo aan ka codsanayn dowladda soomaaliya inay garab nagu siiso inay dhiirigeliso dhallinyarada shaqaysanayso xaaji kamaal ayaa sidoo kale soo hadal qaaday welwelka la soo gudboonaaday waalidiinta dhallinyaradaasi hooyooyinka waalidiinta oo dadkaas ay ka tageen ay ka maqan yihiin amba xaasaskii ay ka tageen ay qabeen amba caruurtoodii mar walba horta ayagay tabayeen waalidiintoodi iyo xaasaskoodii ilan gacan guriga sidiisa ninka maamulayay aa ku fiican dhibkiisa iyo khasaaradiisa asaa kaa og hooyooyinka ooynayo waa noo yimideen oo waa nala joogeen maalmo dhow saddex bir afar beri kahor waa nala joogeen ayagoo ooynayo oo ilmahooda u cabanayo sida loogu keeni lahaa inaan kala shaqayno haddii aana iskaashadadan kulmis dadkii oo biilaya joogay ilmo yaryaraaya joogo aan waxba ka saynin oo adoogiin waa dhuma aanan ka saynin waxaan leenahay in dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo wasaaraha haddii warkeygaas u gaaro in saacadaha soo socda afartii sideed saac ugu soo horayso in ay jawaab deg deg aan ka helno ehelada kalluumaysatadan ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay aroor walba ku soo jarmaadi jiray xeebta liido si akhbaar un ay uga helaan xaaladda ubadkooda waa kan cali aadan cilmi oo ka mid a waalidiinta dhalintaasi wiilashaas waxay ahaayeen wiilal kalluumaysiya ee xeebaha soomaaliya nagaga shaqeeya ee aan isleenahay maaragtay reerahooda iyo noloshooday ku dabaran jireen gugii lasoo dhaafay lumeen iyagoo naga maqan afar bilood iyo toban hameen yaa waxaa ka helay biyaha saralaanga meel dhowr kunoo mayl u jirtaa waxaa ka helay ciidamo saralaangaysa oo kalluumaysiya xilligay waraysteen oo ay yidhaahdeen xaggee ka timaadeen waxay u sheegeen inta ay badda saarnaayeen ama ay maarata wax dhibku haystay annaga waxaan nahay marka waalid wax dhalay waalid maarata waxa weeye aad iyo aad u kurbaysnaay maantii ay nala soo hadleen ama xilligay nala soo hadleen waxay nala noqotay adduunyada maanta noola qiimo badneed anigoo ku hadlaya afka dadkii wuxuu ehelka ahay hooyo baa jirta aabba baa jira ehel baa jira aad baa loo kurbooday hooyo xataa waxaa jirtay iyada ooyeyda suuxday baa jirtay waxaan ka codsanaynaa marka dowladda soomaaliya ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban kartaba ama hay-adaha islaamka nimankaas waxay joogaan meesha la yidhaha saralanga annaga waxaynu nahay dad oo kalluumaysiya oo tabartooda aad u yar tahay waxaan codsi ka nahay nimankaas sidii loo soo fududayn lahay soo bixistooda sidii looga soo saari lahaa meesha ay ku jiraan qaar ka mida dhallinyarada kalluumaysatada ee ku xayiran dalka sirilanka oo v o a la soo xiriiray ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed waxaanay dalbadeen in dib loogu soo celiyo dalkooda assalaamu calaykum waa afar wiil oo soomaaliya oo xeebaha dalkulmis gaar ahaan muqdisho ka soo sabayday oo hadda badda seerlaanga laga helay oo laba doomood soo qabatay oo nala kala qaybshay oo seerlaanga nala geeyey hadda seerlaangaa joognaa waxaa u baahannahay dadkeennii iyo waadiibteennii iyo dalkeennii in si deg dega lookugu celiyey waxaa samayna ma naqaano meel xadhaha iskaga jirnaa waa tabcaansannahay magacay waa duraan salaada cismaan lix bilood ka hor ka soo lumay xeebaha soomaaliya ee deegaan kulmis waxaa ka soo baxnay lix bilood ka hor intiisha afar bilood iyo toban beriya badda ku siracsanayn waa rafaadsanayn niman seeralangays oo ciidamaha badda naga qabtay intii bila waa la shaqaynaynay kabacdiya dalkoodiina geeyeen marka meel xareha ku jirnaa waa silacsannahay magacaygu waa cabdullaahi cabdi cilmi afar bilood iyo toban cishaan badda sabayhaynay meeshaas xaradaan ku jirnaa dowladda soomaaliya iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo waxaan ka codsanaynaa in laga soo daayo magacaygu waa xasan cabdullaahi xisi bishii shanaada ka soo baxnay xamar ciidamo seerlangeesahana qabtay kabacdi wadankoodiina geeyeen kalluumaysiya ahayn wax dembilayaal ma ana ahayn burcad ma ana ahayn wadankoodii markii ayna geeyeen wax noo warrama oomana yidhaahda burcad aatihiin ama dembilayaal maahidin waa aan weynay meel xeraha nala ku xareeyey dad baa naga baahan xaasas baa naga baahan ilmaa naga baahan hooyooyinaa naga baahan dad marasaanu xamaali jirnay dowladda soomaaliya iyo madaxda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay meeshaas naga sii deedo oo weliba si degdeg nooga sii deedo ugu dambayntii xiriir aanu la samaynay mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda federaalka si aan wax uga weydiinno xaaladda kalluumaysatadan iyo waxa ay kala socdaan ayaanay noo suuro gelin inaannu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho